waa maasanta xuseen galabta waxaa doortay makani oo ah loo doortay gudoomiyaha xisbiga liberaalka doorasho ka dhacday magaalada orawa dabcan ninkaani sida maalma maalmahan laisla dhex waday waxa weeye gudoomiyihii hore ee bangiga canada sidoo kale waxa uu soo naqday gudoomiyihii bangiga england sidoo kale wuxuu kasoo shaqeeyey golman sax company la dhaho oo dhinaca dhaqaalaha ka shaqeeya marka dabcan doorashadaani waa mid la filayey kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaaraha hadda talada kasii tegaya ee justin trudeau waxayna ku dhacday qaab maaragtay ay codaynayaan dadka ka diiwaan gashan xisbiga liberaalka codadka ugu badnaa abid uu helo hogaamiye xisbiga liberaalka ayuu helay toban sano ka hor sidaan oo kale justin trudeau markii uu tartamayey waxa welay boqolkiiba siddeetan halka maanta makan uu helay boqolkiiba siddeetan iyo lix codadkii la dhiibtay waatan axmed marka xisbiga liberaalka oo waayadan dambeba ra-y ururinta dadweynuhu aad ugu liitay marka loo fiiriyo xisbiga kale ee mucaaradka ee conservativeka maxay ka bedeli kartaa doorashada mark carney doorashadan sidaan wada ogsoonahay xilliga ku soo aadatay ayaa xilli muhiim ah runtii sidaan arkaynona waxa ay inkastoo ay tahay doorashada gudoomiyaha xisbiga iyo ninka bedeli doona ra-isul wasaaraha haddana waxaad moodaa inay tahay mid isha lagu wadaaciyey dhammaan shacabka canada waxaana sabab u ahaa dabcan madaxweynaha donald trump taarifkii iyo arrimihii cashuurihii uu kusoo rogay waddanka canada marka waxay ka dhigan tahay dabcan in aragtida uu watay ninkaani oo ahayd inuu maaragtay dhaqaalaha waddanka oo maaragtay aad hoos ugu dhacaaya inuu wax ka qaban doono inuu maaragtay yaqaan shaqada ganacsigiisu u shaqeeyo waxaa muhiim ah inaan xusne xusenow makani ma uu ahayn siyaasi la yaqaan waddanka canada gudihiisa marka laga reebo boosaska labada boos ee loo dhiibay ee ahayd governorka bankiga canada iyo bankiga england kusoo shaqeeyay laakiin ma aha nin siyaasiyan saaxadda siyaasadda laga yaqaan waddanka canada marka dabcan tani waxay ka dhigan tahay in uu meeshii bugtay shacabka canada oo ahayd arrimaha dhaqaalaha inuu wax weyn ka qaban doono taasaana keentay dabcan sida muuqata kalsoonida galabta la siiyey ee ah inuu wax ka qaban doono dabcan khudbadiisiina aad buu ku nuxnuxsaday inuu qorshe dhaqaale oo ballaaran u leeyahay kaasuu rabo inuu dhaqaalaha sii leecaya waddanka canada inuu kor ugu soo qaado sidii uu sameeyey labada kun iyo sideedii markii loo doortay gudoomiyaha bankiga dhexe ee waddanka canada soomaalidu sidee bay u arkaan maadaama xisbiga liberaalka la sheego inay u janjeeraan xagga dadka sogolootiga iyo kuwa dhaqaalahooda hooseeyo dabcan soomaalidu dee sida shucuubta kala gedisan ee waddanka ku nool ayay qayb ka yihiin arrimaha xiisadda maaragtay wabantilaanta leadershipka waddanka canadana saameyn bay ku leedahay tan marka hadda maadaama makani la doortay waxaa is leeyahay arrimaha uu xoogga saari doono waa arrimo si gaara shacabka soomaali soomaalida canadianka u taabanaya markay noqoto in shaqooyin badan la abuuro in cashuurtii la yareeyo in topic aadka muhiimka u ahaa doorashadan oqolyaha conservativeka ah ay ku doodayeen ee ahaa carbon price iyo carbon taxiga in la jaro meesha laga saaro marka waxaa la is oran karaa dabcan hadda waa xilli maaragtay kala guur ah laakiin haddii uu ku guulaysto ra-iisul wasaarenimada waddanka oo doorashada dabcan dhici doonta markaas waxaa laisleeyahay qorshayaashiisa dhaqaaluhu waa kuwo madaha danyarta ah ee soomaalidu ka mid tahay waata maxamed ugu dambeyntii goormaa la filayaa in macarney uu la wareego xilka ra-isul wasaarnimada dalka maadaama galabta la doortay dabcan waxay u badan tahay in loo dhaariyo marka ugu horreysa loo dhaariyo ayay noqonaysaa inuu la wareego xilka ra-iisul wasaaraha marka muhiimad waxa weeye inta uu hayn doono dabcan waxaa la isleeyahay waxa uu ku dhawaaqi doonaa election ama doorasho guud ee waddanka ah sida ugu dhaqsaha badan si uu u ilaaliyo momentumka hadda guusha uu haysto siduu usii xigsado dadka qaar waxay isleeyihiin waxaa laga yaabaa inuu waktiga xoogaa sii dheeraysto oo galo wasiiro cusub magacaabo laakiin inta badan waxaa la saadaalinayaa inaanu iskushaanayn samayn doonin golaha wasiirada hadda jooga ay shaqada sii wadi doonaan isaguna uu doorasho deg dega qaban doono go sida uu ku dhawaajiyo khudbadiisa caaway waxyaalaha muhiimka u ah waxaa ka mid ah in si uu uga hor yimaado caqabadaha iyo cashuuraha lagu soo rogayo waddankan isaguna inuu u baahan yahay inuu tallaabooyin deg dega qaado oo ugu horreyso dabcan in doorashooyin uu ku dhawaaqo wakhtiga dhow ee soo socda waata maxamed aad ayaad u mahadsantaha